is in a couple of weeks. I'm Nikki Strong, and this is VOA Weather Hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a o aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada qaar ka mid ah deegaanada geeska afrika iyo weliba caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga iyaga v o a somali com waa duhurnimo arbaca ah taariikhduna ay tahay afar iyo tobanka bisha juun ee sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatan haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiya barkii duhurnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a gabdho ku shaqaysta xirfadda sawir qaadista oo noloshooda ku maareeya waxaan ka mid aad ka sawir qaadayaasha ku nool magaalada dalgeene waxaa igu dhaliyey markaa arkay baahiyo badan loo qabo xagga dumarka ragga badana ka cabanayaan taasoo noqotay inaa aniga soo galo barnaamijkan waxaa iga caawiyey walaalka cabdirsaaq kor jira intaan ugu mahad celinayaa saa tababarkiisu sii dabcan insha allah waa rajeyna intaan ka badan inaan sii gaari doono
waxaa kaloo aad maqli doontaan urur dhallinyaro ah oo taageero u fidiya dadkii ku barakacay ee dagaaladii laasacaanood ciyaarihii weliba kaalmihii heesaha hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken iyo weliba dhigiisa dalka shiinaha kim jang ayaa galabnimadii shalay khadka telefoonka ku wada hadlay xilli la filaya in xogayaha blinken uu booqasho ku tago magaalada beijin ee caasimadda waa shiinaha qoraaluu blinken soo dhigay barta twitter-ka ayaa uu ku sheegay in labadan diblomaasi ay ka wada hadleen dadaalada socda ee lagu hagaajinayo jidadka wadahadallada ee furan iyo weliba sidoo kale arrimaha labada dhinac iyo dunida guud ahaan wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa iyaduna war ay qoraalkan kasoo wadahadalkan ka soo saartay ku sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda shiinuhu u sheegay wasiirka arrimaha dibadda maraykanka in maraykanku uu joojiyo faragelinta arrimaha shiinaha iyo wiiqitaanka ammaanka shiinaha iyo danaha horumarineed sidoo kale wasaaraddu waxay intaasi kusii dartay oo ay sheegtay inay ka rajaynayso maraykanku inuu kala shaqayn doono shiinaha inuu maareeyo waxyaabaha u dhexeeya islamarkaana uu kobciyo iskaashiga qaramada midoobay ayaa sheegtay in boqol iyo toban milyan oo qof ay dunida dacaladeeda lagu qasbay inay si xooga uga barakacaan guryahoodii madaxa qaxoontiga ee qaramada midoobay philipa grandi ayaa maanta warfidyaanada ugu sheegay magaalada geneva in in ka badan boqol iyo sideed milyan oo qof ay barakiciyeen dagaal cadaadis amaba tacadi xuquuqda aadamaha dhammaadkii sanadkii laba kun iyo labaiyo labaatankii iyadoo ay kordheen sagaal iyo toban milyan oo qof grandi ayaa sheegay in duulaanka ruushka ee dalka ukrain ee bilaabmay bishii februari ee sanadkii laba kun iyo labaiyo labaatankii uu yahay sababta ugu weyn ee kororka tiradan sidoo kale kororka tiradan ayaa noqotay mid tirada haatan la sheegaya gaadhay intii lagu guda jiray dagaalka muddada sideedda usbuuca ka socda dalka suudaan oo la tilmaamay inay haatan ku barakaceen laba milyan oo qof dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda barnaamijka dhallinyarada aan ku bilownay dhallinyarada soomaalida ayaa qaarkood ay ku shaqaystaan xirfado kala duwan si ay noloshooda ugu maareeyaan waxaana ka mid a gabdho ku shaqaysta xirfadda sawir qaadista wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa la kulmay qaar ka mida gabdhahaasi islamarkaana sheekada inooga soo diyaariyey
qaadista sawirada oo u baahan xirfad iyo dhabar adeeg ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxaa ku dhiiraday gabdho badan kuwaasi oo ka howlgala goobaha sawirada lagu qaado iyo warbaahinada gudaha ee magaalada beledweyne xirfadan oo markii hore ay ku badnaayeen ragga ayaa markan waxaa ku soo badanaya gabdhaha goobaha lagu qaado sawirada xamdi ibraahim cabdi waa gabar da-yar ah oo ku shaqaysata xirfadda sawirqaadidda iyo duubista muuqaalada aroosyada xamdi waxay sheegtay in xirfaddan ay u soo gashay baahida gabdhaha soomaaliyeed ay u qabaan inay helaan qof dumar ah oo sawirka ka qaada xamdi waxa ay sheegtay in caqabado badan ay kala kulanto bulshada ay ku dhex shaqayso walow ay taageero ka heshay walaalkeed oo xirfaddan iyada ku caawiya xamdi dhaqaalaha ka soo gala xirfaddan ayaa waxay ku caawisaa reerkooda iyadoo waqti aan sidaa u fogeyn bilowday shaqada sawirqaadidda waxay sheegtay in hami fog ay ka leedahay shaqadan iyadoo ku dhiiragelisay gabdhaha da-deeda ah in xirfaddan ay bartaan waxaan ka mid aad ka sawirqaadayaasha ku nool magaalada beledweyne waxaa igu dhaliyey markaa arkay baahiyo badan loo qabo xagga dumarka ragga badana ka cabanayaan taasoo noqotay inaa aniga soo gala barnaamijkan waxaa iga caawiyey walaalka cabdirsaaq kor jira intaan ugu mahad celinayaa haa saa tababarkii soo sii dabcan insha allah waa rajeena intaan ka badan inaan sii gaari doono hadda aan facebook page mali dabcan laakiin walaalka ay u garab siinayo beejkiisa kusoo bandhignaa inaa anig qaas furta beejna waa rajeenaya wallaahi barnaamijka hagaajinta weli hadda anig lug lama galin dabcan ilaa hadda walaalka ay u garab siinayo maadaama aana ku xusbay barnaamijkan inta badan asaa igu caawiyo inaa mar walbana waa jecelahay aniga isku filnaado waan rajeyn doona dhowaan asiga ani muuqaala waa soo duubaa dabcan asigana wuu ii hagaajiyaa wallaahi way jiraan dad badan kugu dhaligelinaayo dadna oo kugu dhaleeceynayo shaqadaa ku jirtid ayagoo ku dhahaayo gabaraa tahay maxaa waxaan ku geeyay arrimahan ragaa ku shaqa leh dadna waxay ku dhahayan nolosha maan in hal xirfad lee lagu ekaado dhowrna wuxuu looga duwi karaa dabcan inaa hore u socotaan rajeynayna ay dhahaan waa arkay mar walbana dadka wanaagga jecel dadka xumaan way kala badan yihiin soo maha dadka inta badan wanaag kula jecel ayaana badan dadka dhiirgeliyaa badan sidaas li aligeed inta yar muu fiiliyaba mar marba si waaye marna wax kuu filan waa helay dabcan marna waa iska magaalada xaalkeeda soo mahan marka laakiin alxamdulilah hadda aada iyo aad waa liigu ammaan dabcan xafladaha aroosyada badanaa duubaa maadaama ay dumar ayagu badan yihiin qaas u yihiin inta badan inaa intaana ka badan kusoo lagu yeesho waayo bulshada way ku dhaleeceynayaan siin biri markaa wax ku cusubta ama dabcan wixii ka hor leeyihiin maadaama ay shaqada ku yar tahay dumarka kaamirada saasay tahayna bulsho qaar ku dhaleeceyn way jiraan qaar ku dhiiligelinay way jiraan laakiin anu uma joojiyo keliya hamiga iyo hadafkay ayaa inaan xirfadan ku shaqaysto waana ku shaqaysan doona insha allah haa badanaa waa kula taliyaa dabcan inkastoo jiraan gabdho qaadanaya gabdho ku dhahaayo ma u malayn doono inay tan sii soconayso dabcan maadaama caqabad badan ay jiraan oo mar walbana lagu caynayo marka wixii lagu caynaya waa iska dhaafaysaa sax laakiinse ma ahan inaad u joojisaan wix hamigiina hadafkiina inaa kamil dhelisiin waa fiican taadhiilaha hadafkay wallaahi wuu dheeryahay dabcan inaa heer sare gaarna waa rajeynaa oo gacanta wax walba ku qabsado oona aan soo saara gabdho badan oo sideyda camal dabcan hamigooda u yahay laakiinse xishoodii caqabadaha bulshada ay kala kulmaan awgeed hadafkayga waxaa waaye inaan noqdo kaamirmaanta ugu wanaagsan magaalada iyo dhammaanba dalkeena inaan bej furto dhowaan waan rajeynaa dabcan aan sawiro tayaale fiidiyo tayaale soo duubo ilaa heer sarena aa gaarsiiyo baahiyaa ka jira awgeed muna xuseen cabdi iyana waxay ka mid tahay gabdhaha ku shaqaysta xirfadda sawirqaadidda waxay ka howlgashaa footo alfa oo ku taalla magaalada beledweyne muna ayaa waxay sheegtay in weligeed ay ku taami jirtay in ay sawirqaado noqoto runtii cameradan waan kusoo biiray waqti badanna waxaan ahaa qof wariye oo ka howlgalo warbaahinada magaalada beledweyne kasoo shaqeeya haatanna waxaan ka howlgalaa hirshabele t v cameradaana in muddoan ku shaqaysanayay hamigiygana wuu ahaa in maalin maalmaha kamid aan camera ku shaqaysto inkastoo hamigiyga uu weynaa uu ahaa inaa wariye noqdo marka labaadna uu ahaa inaa camera maalad aan noqdo oo kasoo dhex muuqdo gabdhaha ku dhaqan gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne walaa horta caqabad dila shay walba oo la bilaabayo caqabaduu leeyahay caqabada hadda asas u badan waa kala kulmami jirto meeshaan waa lagu shaqaystaa kaamirada inkastoo aan gabdhaha u badneyn ee gabdhaha wariyaasha taa magaalada ka howlgalay ay joogaan laakiin gabdha kaamirada qaadayo ee fara ku tiris yihiin caqabadaha kala kulmi maanta oo yani hadda i saameeya ma jiraan waxaan jeclaa mar walba inay qabtaan yani wax ragga ay qaban karaan aan qabto maadaama aa wariye ahaa wariyahana waxaa loo baahan yahay in asigu isku filnaado maanta adigoo wariye ah oo t v reporter u ah ama warbaahin ka howlgalo waxyaabaa dhici karo magaaladan beledweyne iska ogtiin xaalkeed wax kasta iska dhici karo waraa loo baahan karaa maanta ku faca inaad gub ama hebelo ama heblaaya soo baxay raa waxaa iga soo duba inaad wax ka qurux badan in gacantaada wax aa ku duubatid gacantaada aa ku dhiigtan garaysi kartid gacantaadan iyo wax walba aa ku qabsi kartid saas darteed waxaan ugu dhiiraday in aniga isku filnaado oo maanta qof jil aadan aanan u baahanin xirfadda sawirqaadidda inta badan gabdhaha waa ay ku yar yihiin sababo dhanka deegaanada qaar oo ka hor istaagaya inay qabtaan dumarka xirfadaha ragga laakiin waxaa jira gabdho aan badneyn oo ku dhiiraday in ay sawirqaadayaal noqdaan si walba oo ay bulshada culays iyo ceebeen ugala kulmaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
wagaag dhegaystayaal xuseen aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waa inoo soo socdaan sheekooyin kaloo arrimaha dhallinyarada la xidhiidha ayaa haatan aynu jallicno dhinacii kaalmaha heesa dayaalaynu intaasi kaga nimaadna heestaasi allah naxariistee finaanadii khadra daahir ciga ay ku qaadaysay laxanka xaafuun isla markaana aynu hore ugu soconno qeybaha dambe ee barnaamijka idaacadda dhallinyarada maanta ururka horumarinta dhallinyarada ee magaciisa loo sagaabiyo dayr oo ka howlgala sool ayaa sheegay inay taageerayaan dhallinyarada dhibaatada dagaaladu ka soo gaareen ilaa saxanood gudoomiyaha ururkaasi cabdirasaaq dhagaweel ayaa arrimahaasi uga warramay cabdikariim olol
waa mahadsantihiin cabdikariin olol iyo bahda v o eba cabdikariin ururka dhallinyarada ee darwish youth revolution oo marka lasoo gaabiyo magaciisu yahay dayr wuxuu ku aasaasan yahay baahi timi oo waqtigeedii taagan ascaanood dee waxa ka dhacay isaga warramaymayno wayna ognahay isu imaatinka dhalinyarada iyo midowga dhallinyaraduna waa kacdoonkii halkan ka dhacay iyagaa u ahaa fure cidda ugu badan ee enerjiga ugu badan iyo waktiga ugu badan iyo wax walba ku bixinayaana waa dhalinyaro marka maadaama magaaladii ay problem weyne ka dhacay iyo guud ahaan deegaankii awoodda ugu badan ee dadkani ay leeyihiin ama aqoon ha noqoto ama enerjiba ha noqotee ay dhalinyarada yihiin waxa lagama marmaan noqotay dhalinyaradu inay caqligoodii iyo cududoodii mideeyaan una istaagaan kaalmaha bannaan wixii ay ka qaban karaan inay buuxiyaan haddii ay waxbarasho tahay haddii ay caafimaad tahay haddii ay tahay in laga daba tago hooyooyinkii iyo ubadkii ka qaxay magaalada qaybtooda ay ku dayacan tahay bannaanada haddii ay tahay in wixii tala ah iyo wixii tamara ee laga caawiyo ee guddiyada iyo instituushinada shaqaynaya marka aasaaskii wuxuu u taagan yahay waxtarka iyo iyo iyo iyo buuxinta kaalmaha bannaan ee deegaanka bal ka waran waxyaabaha kaalinta koowaad iyo labaad ee nidiinah wax ka qabashada bulshada gaar ahaan dhalinyarada oo aada magacooda sidataan hadda fayska koowaad iyo fayska labaadba horta waxaa noo ah magaalada laascamad gudaheeda annaga markaa ferasti waxaa noo ah maadaama tacadiyada iyo culayska iyo dhibaatada ugu badan ay ka dhacayso laascaanood in laascaanood ay noqoto meel cid bal marka cidi imaanayso ama hay-ad imaanayo ama institution imaanayo ama cid waxtar un deegaankan imaanayso waxay ugu baahi badan yihiin maanta waa xog meel ay xog ka qaataan ma hayaan marka inaanu bal xogtii rasmiga ahayd ee magaalada hello diyaarino kadibna iyadoo qoran oo diyaarsan aanu ciddii markaa magaaladan inay waxxuun wax tarto rabta aanu la wadaagno marka duruufta iyo marxalada dhalinyaradan maanta aanu anagu halkan shan iyo toban xubnoodba waa shan iyo toban xub hogaanka ee la doortayba waa shan iyo toban xubnood oo ilaa bilow ilaa dhamaad lascanood ku sugnaa waxaa jira dadaal dhanka caafimaadka aad samayseen si aad dadka ugu tababartaan ferista eerka ama waxaa loo yaqaana gargaarka deg dega oo qeybaha oo dhan oo bulshada balkaon arrimahaasoo kale waxaad hadda u qabateen maxay tahay walaal hawshaas waa hawsha ugu weynaan hadda aanu hayno haddadan aan kula hadlay xiisadaanu ka soo baxnay aanu tiimanku kala duwan ay ku bareeyeen dadka bulshada caafimaadka xoogga saarno oo dadka tininingarayno oo tababarno waa baahida ugu weyne laascaanoo taalla because xabad baa dhacaysa xabad baa socota qof miciidana iyo qof shiciba ilmo yar iyo qof weyn iyo qof waayeele intaba xabaddaasi waa ku dhacaysa loo meeldayi maayo marka baahida ugu weyne hadda taagan weeye taas waxaa jira sidoo kale dadaalo dhanka nabadgelyada gudaha magaalada oo aad kala shaqaynaysaan booliiska isimada dhaqanku ay soo magacaabeen bal nooga war walaal waxaa jira ciidamo booliisa oo dee magaalada lascaanood qof kasta waa hubaysan yahay askariga biliiska ah waxaa ka hor imaanaya askari kale oo hubaysan marka askariga in loo loo diyaariyo inuu shuruucda caalami shuruucda caalamiga iyo shuruucda saxda ee localka ah iyo institutionadu say u shaqeeyaan in la baro waa lagama maarmaan marka qeyb naga mida waxaa jirta garyaqaana ah oo looyaro ah oo shuruucda ku takhasusay oo macalimiintia guud ahaan ururka iyagu wuxuu isugu jiraa dhakhaatiir macalimiin iyo dadkii civil society-ga ahaa marka kaalin kastoo bulshada oo bannaan inaanu buuxinaanu jecelnahay arrintaa traininka iyo tababarada aanu siinaynaa kuma koobn oo keliya caafimaadka sharcigii baa ku jira waxaa kaloo jirta inaanu ilaalinta xuquuqda aadanaha ku jirta waxaa kaloo ku jirta inaanu herarka dagaalka ku jirta waxaa ku jira inaanu insha allah gaadhno goobihii dadku ku barakaceen oo aanu iyaga laftigooda dee roobabaa da-aya dad barakacay waad garanaysaa say u degan yihiin caawimooyin fara badani ma jiraan marka inaan isku tashi samayno waqtigaana baray waanaan ku khasbana fariintaad u dirayso guud ahaan dadka soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya iyo xaalka sawirka ugu dambeeya aad ka bixinayso cabdirsaab waxaan rabaa inaan fariinta u dambeeya aan gaadhsiinaya waxaa weeye qurba joogta deegaankan u dhalatay oo aan leeyahay door weyn weyn weyn weyn weyn baa aad maanta idinku bannaan guntiga dhiisha isaga dhiga shaqada idiin taalla ee baaxadda lena cidna ha ku hadlaynina fariinta aan qurba joogta la wadaagayo guud ahaan soomaalina waxaan leeyahay waxaa weeye dee laascaanood waxay ka tirsan tahay soomaaliya waa qeyb ka mid a soomaaliya waxaa loo baahan yahayna waxaa weeyaan maalinba bawda rag mid baa qaawan laascaanood way rabta waxay soo eegeysaa waxaa weeye garab istaagiina iyo taageeradiina
waagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa cabdirasaaq dhagaweel oo u waramayay waryahayaga laasaanood nooga soo warrama cabdikariim olol haatanna aynu dhinacii wararka ugu dambeeyey ciyaaraha u kacno waxaynu haya maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ciyaaryahanka u dhashay waddanka ingiriiska ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee manchester united jayden asanjo oo kooxda kubadda cagta ee manchester united lacag badan ugu kacay ayay haatan doonaysaa kooxdu in ay xidigan iska iibiso ciyaaryahankan ayaa wararku waxay sheegayaan kooxaha ugu cadcad ee doonaya inay ugu horeyso kooxda kubadda cagta ee aston villa oo iyadu saddexiyo labaatan jirkan haatan gurgurinaysa laakiin kooxda kubadda cagta ee stanvilla ayaa ka dhaga adeegaysa inay bixiso lacag gaaraysa lixdan milyan oo ganiga ingiriiska oo lacagta ay kooxda kubadda cagta ee manchester xidigan ku doonayso si kastoo ay tahaaba ciyaaryahan jaydan sanjo ayaa tan iyo markii uu kusoo biiray kooxda kubadda cagta ee manchester united aan soo buuxinin halkii laga filayay xidigan ayaa markii uu joogay kooxda kubadda cagta ee brush iyo dortman waxa uu ka mid ahaa xidigaha kuwa ugu wanaagsan caalamka waxaana taageerayaasha manchester united ay rumaysnaayeen kusoo biiristiisu inay sare u qaadi doonto hanaanka iyo qaabka ciyaareed ee kooxda kubadda cagta ee manchester united taasi oo noqotay rio aan rumoobin ciyaaryahan jaydan asanjo ayaa dhinaca kale xataa lumiyey booskii uu joogtada kaga lahaa xulka qaranka ee ingiriiska oo tan iyo sidii uu manchester ugu soo biiray booskaasi uu farihiisa ka baxay kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa dhinaca kale wararku waxay sheegayaan inay safka hore kaga jirto kooxaha daydayaya ciyaaryahan kelian embabe afar iyo labaatan jirka u dhashay wadanka faransiiska ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee b s g xidigan ayaa dhowaantan warqad uu u diray madaxda kooxda kubadda cagta ee b s g waxa uu ku sheegay inuu kooxda manchester kooxda b s g isaga tegayo marka la gaaro amaba uu soo dhammaado heshiiska uu kula jiro kooxda kubadda cagta ee b s g oo ku eg sanadka soo socda bartamihiisa ciyaaryahan kelian embabe ayaa haatan kooxda kubadda cagta ee manchester united iyo kooxda kubadda cagta ee real madrid iyo chelsea oo ka dhisan waddanka ingiriiska ay dhammaantoodba xidigan wada doonaya laakiin kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa isku dayeysa in ay u kaadiso xidigan ilaa muddo maadaama ay rumaysan tahay in sanadka labada kun afar iyo labaatanka marka la gaaro xidigan ay si bilaasho oo lacag aanu ku kaci doonin ay ku heli karto maadaama ciyaaryahan kelian embabe uu hore uu sheegay inuu taageero weyn u yahay kooxda kubadda cagta ee real madrid dad badanna ay rumaysan yihiin inuu kooxdaasi ku biiri doono laakiin kooxda lacagta badan ee chelsea maalmahana suuqa sida weyn ugu jirtay ayaa iyaduna dhankeeda u xusul duubaysa sidii ciyaaryahan kelian embabe ay kusoo xeragelin lahayd waaga dhegeystayaal xubintaana ciyaarahan ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa mascad dawda ku dhaafaya sida ay nabadgeli
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyiya mascade gabagabada idaacadda duhurnimeyna ku dhownahay haatanna aan qodob ka mid a wararka adduunka ugu waaweynaa idin guud maro xogaye arrimaha dibadda maraykanka antony blinkan iyo weliba dhigiisa dalka shiina kinjan ayaa galabnimadii shalay khadka telefoonka ku wada hadlay xilli la filayo in xogaye blinkan uu booqasho ku tago magaalada beijin ee caasimadda waa dalka shiinaha qoraal uu blinkan soo dhigay barta twitter-ka ayaa uu ku sheegay in labadan diblomaasi ay ka wada hadleen dadaalada socda ee lagu hagaajinayo jidadka wadahadallada ee furan iyo weliba sidoo kale arrimaha labada dhinac iyo dunida guud ahaanba wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa iyaduna war ay wadahadalkan ka soo saartay ku sheegtay in kiine waa wasiirka arrimaha dibadda shiinaha ee uu bilinkan u sheegay in maraykanku uu joojiyo in faragelinta arrimaha shiinaha iyo weliba wiqitaanka ammaanka shiinaha iyo weliba guud ahaan badanaha horumarineed wasaaraddaasi arrimaha dibadda shiinaha ayaa sidoo kale sheegtay in ay ka rajaynaysa maraykanku inuu kala shaqayn doono shiinaha inuu maareeyo waxyaabaha u dhexeeya islamarkaana uu kobciyo dhinaca iskaashiga dhegeystayaal haatanna aynu mar kale dibu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta batalaale iyo weliba codka axmed cali cigaal
baddu inay madowda biyo tahay ma moogtahay qaso booqdu moogtahay baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay budhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu haa lasoo booqdu moogtahay nainan riyada baas bartamaha habeenkee nainan riyada baas bartamaha habeenkee barkimada ku moodon beer ka saaro moogtahay iyo tahay ma moogtahay udhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu cakuye lasoo booqdu moogtahay baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay udhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu haa lasoo booqdu moogtahay nainan riyada baas bartamaha habeenkee nainan riyada baas bartamaha habeenkee barkimada ku moodon beer ka saaro moogtahay beer ka saaro moogtahay beer ka saaraye beer ka saaraye beer ka saaraye beer ka saaraye beer ka saaraye beer ka saaraye adan awga adan awga adan awga adan awga beer ka saara
heestaasi matalaale iyo weliba codka fanaanka axmed cali igaal ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulantay dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelya
inan sida banjoog cawo baadiyoobay moogtahay badankayga waayan kalgacayl bariinseeday cakuye inuu buuxo moogtahay inan sida banjoog cawo baadiyoobay moogtahay badankayga waayahan